ramaan raxiim asalaamu calaykum raxmatullah barakaatu aada iyo aad waxaan ugu faraxsanahay sharaf weyna ii ah dhammaantiina noo wada ah maanta inaanu soo aragno soo dahfuro mashaariic runtii xoog leh baaxad leh qiimo leh ee laga fuliyay magaalada gaalkacyo qeyb ka mida oo ahayd dhowr meeloodoo maanta aan soo aragnay suuqii dayax oo howlaha aada maqlayseen uu idiin sharxay guddoomiyaha degmada meeyarku aada degeysanayseen indhihiina de aad ku arki doontaanoo runtii waxweyn runtii ah ka muuqato isbedel dhab ah lagu sameeyey suuqa maantana galkaxa ay leedahay suuq weyn wax aada doonto ama waxa aad rabto dad qofka raba inuu ka adeegtaahi meeluu inta tago hal mar wuxuu rabo ka adeegan karo oo waxaa adduunka loo yaqaan one time one time one time shop oo time shop oo ah hal meel inaad tagto haddaad dahab u baahan tahay haddaad baradho u baahan tahay haddii aad bagaash u baahan tahay inaad hal meel ka wada heli karto sida naamku yahay caalamigaah weeye ayay maanta gaalkacyo yeelatay waa waxweyn runtii waa qayb ka mid ah horumarkii laga sameeyey gaalkacyo waxaan kaloo soo aragnay madaxtooyada oo meel fiican maraysa laabereriyadii wasaaradihii xarumaha ay dhisanayeen iyo qaarkoodna ay dhisteen howlaha guud iyo kalluumaysiga iyo hay-addii wadooyinka kulli waanta waa soo aragnay runtii isbedel xoog leh oo xawli ku socda way wax ka socda magaalada aada iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa oo sinaba aan yacni hawshaasi aysan fusheen la-aantood guddigii hawshaa qabtay oo uu madaxda ka ahaa cabdirashiid iyo raggii la shaqeeyey runtii oo hawl adag adag adag oo dhib badan oo xasarad badan oo shiddo badan soo qabtay ee u dhabar adeygay ee u dulqaatay wax badanoo dhibina ka soo gaartay dadku horumarka marka dambe waa ay jeclaadaan waan abrisheed garayaan dadkii shalay habaarayay oo la dagaalamayay way kuwa maanta ducaynaya markay arkeen isbedelka muuqda marka dadku in wax wanaagsan la tuso cadaalad la tuso wanaagga iyo horumarka lagu jiheeyo waa waxa loo baahan yaha wey kabacdina dadku way la qabsanayaan wayna arkayaan runtiina dadka gaalkacyo iyo gaar ahaan mudug barnaamijka aad bay usoo dhoweeyeen dhib badan lagalama kulmin dadku diyaar bay ahaayeen in dowladnimadu soo gaarto gaalkacyo gaalkacyo waxay ahayd meel iska furin ah wadaad aragteen hada dagaal u dambeeyay oo ka dhacay magaal iska shidaysan ilaa dhowr sano u dambeysana shidada isaga jirta shaqaqada ayay ahayd marka waxaad moodaa inaan si fiican loo soo gaarin xukuumadihii kala dambeeyena aysan soo gaarin oo wax badan laga qaban marka dadku markay aan nimid oo hawshaa bilownay waana soo dhoweeyeen waa nala shaqeeyeen aad iyo aad bayna u mahadsan yihiin maamulka degmada iyo gobolka iyana aad bay umahadsan yihiin shaqada ay qabteen iyo sida ay ula shaqeeyeen guddiga guddiyo kalaa jira iyana oo meesha shaqo ka qabtay guddiga dhaqaalaha iyo guddigii kale ee arimaha amniga runtii iyana waa shaqeeyeen aad bay u mahadsan yihiin laakiin guddiga wuxuu kaga duwanaa hawsha loo diraba waxay ahayd hawl ka dhib badan guddiyada kale kana baaxad weyn in magaalo qurux bilicda dib loo soo celiyo jidadkii iyo balaan magaaladu ay noqoto magaalo balaan leh oo town balaan leh oo sida hadda loo degay oo isdhexyaaca ahayd in laga ilaaliyo hadda wixii ka dambeeya shaqo fiican baa la qabtay sida muuqata waxaan rajeynayaa marka in shaqada in hore loo sii wado loo sii ambaqaado annaga waxbaan idin bilownay waxbaan idinla hagaajinay inta dambe idinka ayaa iskale ragacyood baa iskale iyo reer mudug inay hawsha qabsadaan meesha kasii ambaqaadaan wixii kaloo marka dowladdu ay ku baritaari kartaan ay ku baritaarto insha allah haddii laha yidhaahdo hawshan marka galacyo ka bilaabatay galacyo ku dhammaan mayso kuna joogsan mayso way soconaysa waxaan u gudbi doonaa magaalooyinkii kale hadda ola socotaanoo burtin leh laftigeeda hawl fiican aad baaxid ayaa laga qabtay oo jidad bixin leh oo xirmooyinkii oo dadkii ay iska oodaysteen shaqa fiican laga qabtay oo xirmooyinkii la baneeyey oo dadkii howldhaqatada ah runtii dhib weyn qabay oo hawl hadda bilaaban doonta ah oo burtino keliya ma dhulka dhan ka bilaabandoontasababta waxaa weeye dhulkii daaqsinka ah oo dadka xoola dhaqatada ah oo lafdhabartii dhaqaalaheena dalka ahaa dad ayaa iska xaraystay marka hawshaas waxaad aragteen waxaa caratuur taagan inta udhexaysa gaalkacyo iyo garoowe lama aqbali karo waan usoo socnaa waana imaan doonaa runtii waan usii digaynaa inay ka waantoobaan dadka dhaqanka noocaasihi wanaag ka helimayaan adduun iyo aakhirana waxaa weeye waxaan dhib ahayn kala kulmayaan ma ay jirto waxaan rabnaa marka in tallaabada kuxigta ay noqoto in magaalooyinka sidoo kale u baahan isbedelka sida boosaasoo kale aan ognahay magaalo weyn oo caasimadii ganacsiga puntland ah oo haddana aan ognahay sida ay u taallo iyo isdhexyaac badan oo ka dhex jiro ama iyadana ku xijin doonaa ama meesha kaleo aan isniraahdo way ka dhib badan tahay way u baahan tahay aan ku xijin doonaa hawshu waa socon doontaa inta maamulku jirana hawshaasi ah magaalooyinka laga shaqaynaya dhulka oo dhan in la tago magaalo walbaaba yani isbedel laga suubiyo maamul loo sameeyo biricdeedii la hagaajiyo wixii dowladdu marka ahoo taageerahoo dhismayaalan ay ku taageerto dadkuna ay isku tashadaan oo ay wax qabsadaan puntlandna ay noqoto meel wanaagsan oo loo dalxiis tago loo yimaado nabad ah qurux badan way waxaan rabna inaan raadinaynaa taa iyo markii kaabayaashana dhaqaalo hadda noo dhismaya oo dekadaha eerboortooyinka usukahaya raacaanna waxaan rajeynaya iyo jidadku inay noqoto puntland meel soomaaliya ka tilmaaman inay noqoto ayaan rajeynaya insha allah hadii la yiraahdo marka guuliya farxad bay noo tahay waxaan leenahay gaalkacyo fayskii koowaad ee barnaamijka aan wadnay waa gabagabo